madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo xiray shirweynaha shanaad ee hogaaminta iyo hal abuurka dhalinyarada soomaaliyeed oo muddo laba maalina ka socday magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirkan oo lagu soo bandhigay alada casri ah oo ay ka mid yihiin taleefano laga dimin karo leyrarka guryaha tubooyinka biyaha iyo kuwo kale ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro xildhibaano iyo aqoon-yahano madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo xiray shirka ayaa bogaadiyey hal abuurada ay soo bandhigeen dhalinyarada inta soddon sano ka weyn waa ku yartahay nasiib wanaag waxbaa barateen weli dadkeennu inuu fiican yahay dadkeennuna fiican yihiin damiirna ay leeyihiin ay daliil u tahay inaad dowlad la-aan duruuf dhib badan qax maxaan ku raha dhinac walba a leh inta leh inaad dhalinyaro badan ay kusoo waxbaratay sida haddaata halkan laga dhawaajina dhalinyarada bannaanka tusmada noogu samaysay gurigii casriga ahaa ee taleefonka laga maamulayay guri dhan oo taleefonka laga maamulaya biyihiisa in la xiro in la soo daayo nalkiisa in la daaro in la soo daayo maxaa ku irahdaye marawaxadiisa iyo qabowjiyaashiisa in taleefonka laga daaro in laga damiyo yacni in biyaha muxuu ahay suuliga iyo wasakda iyo waxa iyo siday u baxayaan iyo sida ay muxuu ahay environmentiga aanay u baabi-inayn taleefonkaas laga maamulo meel kastoo la joogo yacni waa meel oo adduunyada inta gaarto si rasmi u gaarto weli ay yar tahay waayo dhallinyaradeena samaysay shahaadooyin waaweyn iyo b h d iyo magaciisa iyo weliba ma haystaan haddan waa warsaday haddaan jaamcadda haddaan qalinjibintii haddaan sameynay haddaan weliba ayaan yaan jaamcadda kasoo qalinjibin marka hibo ilaahay sii waaya ayaga waa covid nineteen kii markaan ku jirna waa arkaysan kuwo dhallinyaro mashiin yaroo dadka ay ku neefsadaan sameynaya kuwo kale waad aragteen deeraha daronis dhulka muxua ka kacayo hawada tegayo oo sameynaya yacni dhallinyaradeennu ilaahay hibo wuxuu u siiyey xigmad iyo dareen iyo garasho iyo faham beeri ah iyo hal abuurka
shirweynaha hogaaminta iyo hal abuurka dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sanad kasta lagu qabtaa magaalada muqdisho iyadoona dhalinyarada ka qeyb gala ay kusoo bandhigaan hal abuuro kala duwan